toddobaadkan maxkamad ku taalla gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ayaa markii ugu horreysay sii daysay wiil dhallinyaro soomaali ah oo muddo toddoba sano ah ku xirnaa xabsi ku yaalla gobolkaas wiilkan dhallinyarada ah ayaa lagu wareejiyey guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohaayo xasan cali cumar xasan dheere wariyaha v o eeda sahare cabdi axmed ayaa sii daynta wiilkani ka wareysatay guddoomiye xasan cali cumar xasan dheere
marka ugu horeysa waad salaaban tahay waanan kaga mahadnaqayaa waxa weeyaan inanku waa inan yaro soomaali ah da'diisuna waa labaatan jir labaatan iyo dhowr sano jiraa waana ognahay oo dada rasmiga meeshan dad kuma yimaado oo waxay ku yimaadaan mararka qaarkood ba aysan hubinin marka wiilka isaga ah wuxuu ku jiray meel xabsi ah aan ilaa iyo two thousand eighteen four years afar sano ku jiray dib badan baana qabsaday runtii oo intuu meesha ku jiray oo isagoon waalnayn baa intaa lalaa waa waalan yahay oo mirbad lagu dhidayay ama la xirayay marka saas ba arrinkiisu ahaa dabadeedna waxaan tegay maxkamad two thousand nineteenkii baan ogaaday xaalkiisa ilaa afar jeer shan jeer baan maxkamadda tagnay kabacdina way noo suurtoobooda in la sii daayo waxaan codsanay abiil baan qaadanay abiilka waana lagu soo diiday hase yeeshee dhakhaatiir ba evaluation samaysay qiimayn samaysay iyo nin jaajo runtii aad iyo aad u wanaagsan oo aan xiriir la samaynay kadib waxaa laisku afkartay in maxkamad la keeno shuruudda koowaad oo lagu xigay marka waxay noqotay haddii lasii daayo wiilkan yaa damaano qaadaya oo haynaya marka maadaama anigu aan nin soomaaliya baan ahay aabaanan ahay waxaan go-aan ku gaaray inaan anigu aan damaanad qaado oo irahda mas-uuliyaddiisa anaa qaadaya meelu joogo wuxuu cuno iyo weliba inaan wixii looga baahdo maxkamad maalin kale leeyahy inaan idan ku celiyo waa tahay marka hadda sidaasaa lagugu soo siiyey
waxaa runtii si sharaf badan oo baa jargkii iyo prosecutorskii iyo dadkii maxaaliskuwii dacwada ku oogaya kulligood iyo dhakhaatiirtii kulli anaga laigu soo wareejiyey haddana waxaa guri baan u kareeyey guriguu degan yahay maasha allah oo aad iyo aad u wanaagsan yahay dhibkaana waa mid waa mid ballaaran oo hadiyo jeer maahan keligiis dhib badan baa jira waa gartay waaya dhibka waa usoo noqon doonaa bal waxaad iga warantaa mudane guddoomiye waxaa jirta in dabcan cunugan uu leeyahay qoys qoyskiisa inta ma joogaan aabihiis hooyadiis walaalihiis oo kale
ma jirto wax walaalo ma leh jooga halkan suu ii sheegay walaalihii muqdishoay jiraan hooyadina waa nooshahay laakiin aabihi wuu dhintay wuxuuna waxaa soo kaxaystay islaan habaryartiisa nasiir daro habaryartiis iyo nin qaba iyo reerihii adugu is afgaran waa iyo buuq badan ka bacdi wiilka waxa weeyaan dhibku wuxuu kasoo gaaray reerka qudhiisu kasoo gaaray saas baa marka loo xiray wiilka iskuol lama geyin markuu waddanka yimid waayo marka carruurta halka timaado in iskuol la geeyo nasiir daraa ku dhacday maadaama uusan waalidkii la soconin sidaas buu xabsiga ku galay inkastoy dadaaleen markii la xiray kabacdi laakiin problemka lagu xirayba reerka qudhiisu ka yimid waayahay marka hadda cid kugu soo raacday ma jirtaa ama ku tiri nagu soo wareeji wiilkii maadaama lasoo daayay oo qoyskiisaasi ka mid a
haba yaraatee gabdha ii yimid maxaa leedaa ilmaagreed yihiin oo dhallinyara oo igu yiri maxaa leedaa iyagiina iyagoo dhoofaya wiil sacuudi baa una soconaa ma jirto marka cid lagu wareejinaya ma jirto anuga anaga waxaan ka sariya aniga u ah oo maxkamadda kasoo qaaday mas-uul aniga ka anaana ilaahay qadarkiisa haddii wuxuu u baadana waanu haynaa cid kale oo hadda mas-uulka uuna ma jirtay cidii ugu timid hooyadiis waan helay xamar baan ka helay waa la hadal si uu la hadlay aad bayna ugu faraxday runtii marka waa arrin aan dhihi karo waa guul runtii wiil yaroo soomaaliya intaas sano xabsi ku jira inaan maanta ita guriga u joogo waxaad iga warantaa marka maadaama hadda lagu soo siiyey wiilkaas oo uu caafimaad qabo oo haddana uu yahay xor muxuu ahaa xukunka markii horeetaba lagu xiray oo xabsiga uu ku mutaystay
wuxuu la diriray oo dagaal dhex mareen ninkii odada ahaayo habaryartiis qabay baa dagaal dhex maray oo ay dirireen kabacdina waxaa lagu eedeeyey mataqaanaa inuu dhib geystay xabsigaa la geeyey mar horena waxaa jirtay in uu ahaa xoogaa uu ay ku eedeeyeen wuu waalan yahay iyo maskaxdaa laga hayaa ilmo yar isdifaaci karana ma ahan qof weyn isdifaaci karana maahan waa ilmo yar dabadeedna waxaa la yidhi ninkan hala geeyo meel maskaxda lagu daaweeyo de wiilka marka waa normal weeye hadda waa nin caadi ah waa la socdaa waa qof haddad aan kula hadlay gaarigu ii saarayn waa socnay meel masaajida had fognaa marka reerka unbaa dhirka dhex maray ama dhaqaalaha noqoto ha ku dhex maro ama iskuolkii la yidhi aan la geyn waayey ha noqoto waayo ilmu iskuol bay u baahan yihiin marka wuxuu dareemayn reerku carruurtiis inay geysanayaan iskuolka asagana aan iskuol la geynayn caqabad intee la eg bay ku tahay dhalinyarada yaryar xabsiyada sidaasoo kale u gelaya ama mustaqbalkooda waayo ama ehelkooda aysan la joogin oo keligood meeshaan joogo sidee u jirtaa dhibaatadaasi
horta waxaa mushkilaha waa saad og tahayba dad aad u badan oo ajnabi ah baa waddanka yimaada hindi baa timaada afrikaan baa yimaada carab baa timaada haddaad maxkamadaha tagto dadka keliya oo carruurahooda la xirxiro marka laga reebo dadka madowga maraykanka waa soomaalida weeye waxa ugu wacana waxa weeyaan waa laba arrimood carruurta ugu badan oo la xirana waa carruurta la yidhahda ii kaxeeya oo nin aan habrirtiis iyo abtidiis adeerkiis wax qaraabo lagu soo daro ilmo yaro lagu soo daro oo aan waalidkood la socon ilmahaasu laba sano ka bacdi xabsi bay tagaan waxaa kaloo jira carruurta ay wadato hooyadu oo wiilasha weliba ah oo aan aabbuhu la socon iyagana markuu qaan gaaro xoog yeesho awood uma ay lahan hooyadu inay kontarolsho ayaguna xabsigay tagaan sidoo kale soomaalidu waxay degtaa meelaha ugu liita magaalooyinka kasta oo ugu liidata carruurtii marka waxa weeyaan waxay ku daydaan carruuro kale oo aad iyo aad noloshooda runta aysan qurux badnayn iskuulle aad u liitay tagaan xaafada ugu dhaqaalaha yar taasna waxay u keentaa inuu ilmihii ku koro nolol hoosaysa draags lagu cunayo marka dembiye badan bay galaan marka runtii runta soomaalidu dhibaato aad u ballaaran baa haysata waayo ma naqaana anagu dhaqan ahaan carruurta sida loo koriyo soomaalidu mataqaana weliba loogu koriyo waddamada reer galbeedka meeshan carruurta waxay u baahan tahay in la raaco sida xoolaha oo kale ninkii marka xoolihiisa aan raacin ilmihiisa ilmihiisa xabsigay gelaya
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka xasan cali cumar xasan dheere waxa uu khadka telefoonka ugu warramay waryaha v o e da sahre cabdi axmed